إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka madaxdiisii dagaallo kadhana askarta shisheeyaha iyo kuwa dowladda federaalka ayaa xalay ka dhacay gobolka shabeellaha hoose ciidamada shabaabulmujaahidiin ayaa xalay weerar ku ekeeyey saldhig ciidamada jubbaland ay ku leeyihiin oo duleeedka kismaayo dhanka kalena waxaa qarax lala beegsaday kolonyo kenyaati ah kuwaas oo marayay qaybo ka mid a gobolka jubbada hoose dagaal ay ku dhaawacmeen askar iyo saraakiil ka tirsan suufiyada ayaa ka dhacay duleydka magaalada baardheere ee gobolka gado qarax xooggan oo ka dhacay magaalada kismaayo ayaa lala beegsaday gaari cabdibila ah oo ay la socdeen ciidamo ka tirsan nabad sugidda jubbaland waxaa cirka isku sii shareeraya xiisadaha u dhexeeya dalalka suudaan iyo etoobiya askar ka tirsan dowladda federaalk ayaa deegaanka garasbaalay ku kufsaday hooyo xaamilo siddeed bil ah sheekh yuusuf kaba ku tukada iyo odayaal dhaqan ayaa ku biiray mas-uuliyiinta la dardaarmaya arday gaaraysa boqol iyo lix arday kuwaas oo dhammaystay waxbarashada machadka shariica litacliim alcaali إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa sagaal iyo labaatanka bisha jamaadul awal sannadda kun afar boqol laba iyo afartanka hijiriga kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran weeraro ka dhana ciidamada shisheeyaha iyo lajiriyaashooda ayaa xalay ka dhacay gobollada shabeellaha hoose jubbada hoose gado iyo hiiraan ciidamo ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa xalay dagaallo xoogan ku ekeeyey saldhigyada askarta shisheeyaha iyo dowladda federaalka ay ku leeyihiin degmooyinka qoryooley janaale iyo deegaanada arbacow buuricolow caalamada iyo siinka dheer ee duleedka muqdisho dagaalada ayaa la isku adeegsaday hubka culus iyo kuwa fudud marar badanna goobahaasi waxaa ka dhacay weeraro ay qaadeen ciidamada shabaabulmujaahidiin lama oga khasaaraha dhabta ee dagaalka ka dhashay dhinaca jubbooyinka shabaabulmujaahidiin xalay waxa ay ka dagaalameen yoontoy qaraxna waxa uu ka dhacay kismaayo askar ka tirsan kenyana waxaa lagu weeraray isla jubbada hoose haddaan ku horumarno yoontoy xalay waxaa ka dhacay dagaal xoog leh oo lagu qaaday maleeshiyaad dadka dhibay oo ku sugan deegaankaasi kuwaas oo ka tirsan maamulka jubbaland ciidamada shabaabulmujaahidiin ayaa dhowr jiha ka galay deegaankaasi waxaana la sheegayaa in weerarkaasi uu khasaaro sababay dhanka kale shalay kolonyo ay la socdeen ciidamo ka tirsan kuwa kenya ayaa qarax lagula beegsaday waddada isku xidha deegaanada hosingow iyo haamey waxaana qarax lagu gubay hal gaari oo nuuca gaashaaman ah khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa soo gaaray ciidamada kenya afartii cishe ee lasoo dhaafay jubbada hoose ciidamada kenya waxa ay kula kulmeen weeraro u badan qaraxyo lagu burburiyey gawaari laguna laayay in ka badan shan iyo labaatan askari oo ka tirsan ciidamada kenya kismaayo bartamaha magaaladaasi oo xarun u ah maamulka jubbaland xalay waxaa qarax xoogan lagula beegsaday ciidamo ka tirsan nabad sugidda maamulkaasi qaraxa ayaa burburiyey gaariga waxaana inta la ogyahay ku dhaawacmay saddex askari oo ka tirsan ciidamada jubbaland hiiraanna wararka naga soo gaaraya waxa ay sheegayaan in xalay la weeraray laba saldhig oo gobolkaasi ay kaga sugan yihiin ciidamada jabuuti iyo kuwa xabashida etoobiya weerar xoogan ayaa lagu ekeeyey saldhigga ciidamada jabuutiyaanka ee buulaburti dadka ku dhaqan degmada waxa ay sheegeen in dagaalka uu ahaa mid xoogan oo muddo socday dhanka kale isla xalay mujaahidiintu waxa ay weerareen saldhigga etoobiyaanka ay ku leeyihiin deegaanka halgan halganna horey waxaa kaga dhacay weeraro lagu laayay askar iyo saraakiil ka tirsan ciidamada etoobiya lama helin faahfaahin ku aadan dagaaladii xalay ruuxay degmada buulaburti iyo deegaanka halgan ee lagu kala qaaday ciidamada xabashida etoobiya iyo kuwa jabuuti ee loo yaqaano hiil gumaysi gadana haddaan eegno wararka inaga soo gaaraya magaalada baardheere ayaa sheegaya in shalay dagaal xoog leh uu ka dhacay duleedka magaalada baardheere ciidamo ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa kamiin ku bilowday qarax u dhigay kolonyo ay la socdeen ciidamada suufiyada qaraxa ayaa haleelay oo burburiyey gaari cabdibilo ah inta la xaqiijiya waxaa weerarkaas ku dhaawacmay shan askari waxaana ku jira laba sarkaal xogihii ugu dambeey idaacadda kusoo dhacay ayaa sheegaya taliyaha ciidanka suufiyada oo lagu magacaabo maxmed dheere inuu ku dhaawacmay weerarka sidoo kale taliyihii dhanka saadka u qaabilsanaa suufiyada oo magaciisa lagu soo kobay geel leh ayaa ku dhaawacmay weerarkaasi suufiyada oo qayb ka ah ciidamada shisheeya kalkaalka ayaa baardheer iyo duleedkeeda marar badan kula kulmay weeraro kaga yimid dhanka shabaabulmujaahidiin xarakatu shabaabulmujaahidiin oo u babac dhigtay dowlado badan oo kusoo duulay dalkan ayaa waayahan dambe kordhisay weerarada ka dhanka ah shisheeyaha iyo la jiriyaashooda kuwaasi oo si joogto ah kaga dhaca meelaha ay ka joogaan dalka sidoo kale weerarada waxa ay ku xoogaysteen gudaha kenya si gaar ah dhulka n f d ee ku jira gacanta dowladda kenya ciidamo ka tirsan dowladda farmaajo ayaa kufsaday haweenay xaamilo ahayd sida warkan uu ku faahfaahinayo waryaheena maxamed cali aadan falkan oo ahaa mid ay ka naxeen dad badan oo deegaanka ah ayaa waxa uu ka dhacay beero ku yaala deegaanka garasbaalley ee duleedka magaalada muqdisho afar askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa gudaha u galay kaam ku yaala deegaanka garasbaalley waxayna kala baxeen haweenay iyagoona ku hor kufsaday saygeeda ciidamadan oo ku labisnaa dareeska ciidamada dowladda federaalka islamarkaana wejiyada soo duubtay ayaa falkan u geystay haweeneydan oo ahayd mid xaamilo ah haddaba haweeneyda dhibkan loo geystay ayaa ka warantay dhibaatada ay u geysteen ciidamada dowladda federaalka gurigaa iisoo galay gurigu markaa iisoo galna xaraanta iyo waxaas soo dhuftay iyo qorigi markii gurigu soo galna ee qorigana wuu qabtay qorigii ani ninka iga qabtay ninkana waa lagu qabtay anina waa laiga qabtay markaan gabadhii aa soo qabsahaan dhahay gabadhii anoo soo qabsahooya markaan dushaa ah saan igu jiido dushan waa igu dhuftay beernyaa igu dhuftay qorigi daabkiis aa igu dhuftay saana aa diracka igu soo qaada markaan meeshaasaa i geysad banaan fiiga hadda xanuun waa ihaaya dhabarka iyo hundhurta iyo meel aan ka fiyaawi malaha xanuunasaan iga haya maba kasta imaan sakaraad waaybe wejigaa ka hiran yihin gaarin waa wateen gaari gaariyaa wateen gaariga aa saan qabsanayaa jariirya oo xunta ee ay dhahay dushaa iga dhuftay marjiya i qabtay sidiyaa hooshii iga qabteen socnayaa baatigaasaa igu jiray baatigiina ay igu tirtirteen sidoo kale haweeneyda maamusha kaamka ayaa sheegtay in falkan uu cabsi ku abuuray dadka kale ee ku nool kaamka waxaa lagu dhibaateeyey maamo soomaaliyeed oo siddeed bilooda uura leh halkan aan hadda joogno xala niman dabley ula soo baxeen tuutaha ciidamada dowladda ay wateen afar nin bay ahaayeen waxaa la ii sheegay saakan gurigay ka soo cararay in saddex nin oo kamida ay gabadha farxumeeyeen ninna uu gaariga haayay xaloo dhan kaamka ay ku dhex wareegayeen dhacdooyinka noocaan ah ayay caan ku yihiin askarta dowladda federaalka iyagoona dhowr jeer oo hore sidan oo kale kufsi kaga geystay qayba ka mid ah magaalada muqdisho iyo gobolada dalka waad mahadsantahay maxamed waxaa isa soo taraya baakha loo jeedinayo in ka badan boqol arday oo dhowaan dhammaysatay waxbarashada maxadu shariica litacliim alcaali dadkii ugu dambeeyey ee la dardaarmay ardaydaasi waxaa ka mid ah odayaal dhaqan iyo sheekh yuusuf kaba ku tukade oo ka mid ah mas-uuliyiinta xarakatu shabaabulmujaahidiin tafaasiil warka ku saabsanna waxaa halkan ka soo jeedinaya waryaheena cabdulaahi yaasiin jaamac dhowaan waxaa xaflada loo qabtay dufcadii labaad ee ka baxday machad shareecada islaamka lagu barto ka oo ay ka qalin jebiyeen arday gaaraysa ilaa iyo boqol iyo lix arday kuwaas oo dhammaystay waxbarashada machadka ardaydani ayaa ka gudbay imtixaamka kama dambaysta ahaa ee sana dugsiyeedka kun afar boqol kow iyo afartan iyo kun afar boqol afartan iyo labo ee hijiriga ardadan oo qaatay waxbarasho dhanka shareecada islaamka oo socotay muddo shan sannadood ah ayaa laba ka mid a sannadahaasi waxa ay ku soo qaateen macaahidda qabaa'ilka halka saddex sano oo kale ay ku soo qaateen maxad shareecada islaamka lagu barto oo hoostaga xarakada shabaabul mujaahidiin munaasabadaha lagu maamuusayay ardaydaasi ayaa waxa ay ka kala dhaceen walaayaadka baay iyo bakool iyo galguduud kuwaas oo ay kasoo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada ee ku dhaqan walaayaadka islaamiga ah sida culummada diinta islaamka ugaasyada saraakiil ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin aqoon-yahano waalidiin arday iyo xubno kale intaba sheekh yuusuf sheekh ciise kuba ku tukaday oo ah mas-uul ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa ka mid ahaa dadkii ka qayb galay munaasabad ka dhacday gobolka galguduud oo ardaydan loo qabtay waxa uu sheegay inay ardadan yihiin kuwa la doonayo inay soo celiyaan khilaafo islaami ah ilmahan waxaa laga rabay beriga waxaa u markhaatiya carabigay ku hadleen waa dhegaysateen af soomaaliya cawndhan uu ku hadla canugaas iyo af soomaaliga uu ka hadlaayo qur-aanka iyo diinka iyo iyo masaa-isha uu ka hadlaayo yaa weyn annagu marka ilmaha kama rabna askar ilmaha waxaan ka rabnaa jiilkii khilaafadii nebi moxamed soo celi lahay in la aas-aaso oo ay ka noqdaan labina kamida ay noqdaan waana waajib saaran mujaahidiinta naf iyo nafiis wixii lahayana waa lagu baxshay iyo wakhti dadkii munaasabadda lagu casuumay sidoo kale waxaa ka mid ahaa suldaan daa'uud xasan aadan oo ah suldaanka beesha waceesle waxaan leenahay jasaakum ullahu khayran baan leenahay ilaahay cilmiga ha idiin fududeeyo waxaad soo baranteena kuu gudbiya ilaahay idinka dhigo runtii waxaan leenahay ardada waa laydin sugayay waana timaadeen wixii aad wax ku soo barateenna waxa weeye xoolihii dadka muslimiinta ah waxa laydinku bixinayana waxay ahaayeen inaad anfacdiin waxaan idin leenahay guntiga dhiish iskaga dhiga kaalinkii laydinka malaysanayana inaad ka soo dhalaashiina baa laydinkaga baahan yahay sababtoo ah hadda ka hor ma dhicin xaflad saan oo kaleetooda arda nuuciin oo kaleetoodana kama soo qeyb kama qalin jibin gobolka dhexdiisa sidoo kale waxaa asiguna goobta ka hadlay mirow-heliyo culusow oo ah guddoomiyaha odayaasha dhaqanka islaamiga ah ee gobolka galgaduud baardayna waana islaamkana waxaa maaragtay ka mid baana waxaan codsi ugu ahay raggaasoo qali jebiyey diinta ilaahi subxaanahu wa tacaala inii soo dhiibay waa layni dhowrayey dad badan oo dhibaataysan oo diinta u diyaara oo maaragtay ilaahuna soo gaarsii ilaah jooga iftiin la dhowraayo ayaa tihi maanta waxaan leenahay cadowgiinna shayddaanka ugu daran ilaahay subxaanahu wa tacaalaha shayddaanka hinka xifidiyo waxaan kaloo leeyahay dadka muslimiintaa inaad isgarab taagtaan diinta isgarab taagtaan walaayaadkii ay ka taliso xarakada shabaabulmujaahidiin waxaa lagu bartaa shareecada islaamka waxaana sanad weliba macaahidda ka qalin jebiya arday da-doodu kala duwan tahay kaasi waxa uu ahaa cabdulahi yaasiin jaamac sida warkan uu ku faahfaahinayo waryaheena mahad cubayd waxaa cirka isku sii shareeraya xiisadaha u dhexeeya dowladaha suudaan iyo etoobiya xiisado hor leh ayaa laga soo sheegayaa xadbeenaadka ay wadaagaan wadamada suudaan iyo itoobiya iyadoona labada dhinac ay ciidamo ku daadguraynayaan xadbeenaadka la isku haysto sohdinbeenaadkan ay wadaagaan wadamada suudaan iyo itoobiya oo bishii lasoo dhaafay ay ka dhaceen dagaalo khasaaro badan dhaliyey lana gaarsiiyey maleeshiyaadka amxaarada ayaa haatan laga soo sheegayaa xiisado aada u daran kumanaan kun oo ciidamo ah kana tirsan labada dhinac ayaa lagu daabulay xadbeenaadka waxaana jirta dhiilo colaadeed oo u dhexaysa labada dowladood sida ay ku warantay warbaahinta maxalliga ah ee suudaan sidoo kale warbaahinta ayaa soo tabinaysa in dowladda itoobiya ay kumanaan ciidamo ku daadguraysay xadbeenaadka markii ugu horeysayna la arka diyaaradaha dagaalka itoobiya oo duulimaadyo ka sameynaya agagaarka lagu murunsan yahay wararka ayaa intaas ku daraya in maleeshiyaad amxaaro ah ay dileen shan ruux oo dhammaantood ahaa dumar kadib markii ay weerar ku qaadeen aagga ay colaadu ka taagan tahay sidoo kale dowladda suudaan ayaa dhankeeda lagu soo waramayaa in ciidamo dheeraad ah ay geysay gobolada alqadaarif iyo alkasalahaa oo xuduud la wadaaga wadamada itoobiya iyo eritereya dhulkii ay ciidamada suudaan qabsadeen bishii lasoo dhaafay oo saameyn weyn ku lahaa dhaqaalaha amxaarada ayay qowmiyadda amxaarada xukuumadda abay axmed ku cadaadinaysaa inay xoojiso ciidamada xadbeenaadka ku sugan si dhulkaasi dib loogu soo celiyo warkii oo dhegaystayaal saaka idiinkaga imaanayay idaacadda islaamiga ah ee alfurqaanna waanaga intaa cidduu warkaan dhaafana waxay ka heli kartaa barta aaladda internetka aynu ku leenahay ee radio alfurqan dtcom